allah u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyootay doctor xaawo cabdi dhiblaawe oo ahayd aasaasihii cusbitaalka xaawo cabdi islamarkaana daryeeli jirtay dadka barakacayaasha sanadkii labada kun iyo laba iyo tobankii ayaa waxaa loo magacaabay abaalgudka nobel beas brice waxaana ay ku guulaysatay abaalmarino badan oo caalami ah waxaana ay ahayd toddobaatan iyo saddex jir maxamed bashir cabdiraxmaan ayaa shaqadii doctor xaawo cabdi waxa uu ka wareystay doctor maxamed maxamuud fuji oo ka mid ah dhakhaatiirta rugcadaaga islamarkaasina la taliyo u ah wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya bismillaahi raxmaan iraxiim xaawo cabdi doctoreysa xaawo cabdi ilaahay ha u naxariiso jannatal firdows allah ka waraabsha kitaabkeeda ilaahay midigta uga dhiib inta ay dhashay inta asxaab la ahaad iyo ummaddii taqaanana tacsiib aan u dirayaa dhammaantood xaawo cabdi ani saaka anagoo shir ku jirna toddobadii iyo xoogaa sideedii oo xamaleyn wax dhima nin nala joogay facebook wax u soo dhaceen sidaa horta ku ogaana markiibaana kala cararnay ilaahay ha u naxariista xaawo hooyo wanaagsan dakhtarad wanaagsan samafalo wanaagsan ahlu jannaa hadal macaan shaqadeeda taqaana gynecologiste caana oo soomaaliya laga yaqaano intaasoo sano ka shaqaynaysay
marka doctor fuje maxaad ka xusi kartaa taarikh nololeedkii doctores xaawo cabdi
taarikh nololeedka xaawo cabdi wax badanaa ka xusuustaa isbitaal banaadir ay ka shaqay jirtay takhaatiirta xagga dumarka qaabashada ahayd khabiir waxay ahayd yaqaana jaamacadda ummadda soomaaliyeed macalimad bay ka ahayd oo ardo badan oo ka soo baxday oo ay macalimad u ahayd ama assistant u ahayd ayaa jira taas waa qodob qodobka labaad markii waddanku burburay xaawo allah u naxariistee samafal weyn bay noqotay dadka soo barakacay u adeega weliba xagga dumarka aad iyo aad u dandaraysan u hargatay ahayd waxaan kaloo xusuustaa george bush markuu yimid soomaaliya kun iyo sagaal boqol sagaashan labadii inuu xaawo qadariyey oo runta ixtiraam badan u muujiyey shaqadeeda samafal awgeed xaawo intaasoo dhanba meesha ay ku lahayd ceelasha biyaha marka la dhaafo magaceeda weli ku yaallo xaawo cabdi ah meel waxayd meel samafal ah oo u qayrisa runta dadkaas soo barakacay ayay ahayd hooyo raxiim ay ahayd dadkeedii wax bartay ayadoo dad badan kaloo soo saartay xataa meesheeda waxaan ogahay in dadka soo barakacay ay lacaglaan iyo bilaash ku deganaayeen marka hooyo raxiim oo hay-adaha caalamka ag taagan oo hadda jeer wax u warsato dadkaasay ahayd kuna guulaysatay waan ogahay in aqoonsiyo caalamiya oo lagu ixtiraamayo laguna muujinayo dadaalkaas badan oo ay muujisay oo samafalka ah haawo inay heshaan ogahay dakhtarad wanaagsan macalimad wanaagsan shaksi soomaaliya oo wanaagsan ayay ahayd marka kaalintii ay ka baxday maxaa lagu tilmaami karaa yaa buuxin kara sidee loo buuxin karaa kaalintaasay ka baxday ee ballaarneed
horta waa sax weeye maanta waxa weeye in allaga intii samafalka waday in allaga intii qadarin iyo magac ku lahayd ummadda soomaaliyeed maanta way u barooranayaan dhimashada doctoreysa xaawo cabdi ilaahayadana jannada ka waraabso waxay qabatana ilaahay ka ajar mariyo sideedaba waxa weeye qof hadduu meel ka baxo ilmaheediyaa jooga runta anu daktarad baan sifiican u aqaanaa leeya doctor sadeeqa oo iyaduna shaqadii u taagan oo samafal balqaad marka waxaan u malaynayaa arrinkaas dhammaanteen inteena hartay ayay waajib naga saaran tahay booskii ay ay banaysa inay buuxiso intii u dhoweeda nooga sii dhoweedna ay hormood ka noqonayaan marka waxaan isleeyahay jidkaas wanaagsan oo ay martay in la raacay noqon doontaa oo samafalayaal badan ay soo baxaan oo ay hal qof kuma filnaa kolbe qof shaqo badan bay ahayd oo dadaal badan oo aan runta la quuri karin laakiin ilaahay baa naga jeclaystay maantay xaaladana waa iska yimaadeen allah u naxariisto waxaan rajaynayaa in intaasi arrinkeedaasna meeshay banaysana la buuxin doono haba lagu filnaa waayo laakiin laisku dayo in la buuxsho aan ummaddii ay ka tagtay aysan marnaba maqnaanshaheedaas dareemin insha allah ugu dambayntii doctor fuje maxay tusaale ah oo u noqon kartaa gabdhaha haatan wax ka barta ama barta cilmiga caafimaadka maxay tusaale ah oo ay u noqon kartaa oo ay kaga dayan karaan
doctore saxaawo allah u naxariisto horta dakhtarad wanaagsan bay ahayd macalimad wanaagsan ay ahayd hooyo wanaagsan ay ahayd samafalo wanaagsan bay ahayd hadda intaasba waxay u baahan yihiin in looga daydo intaba waxaa loo baahan yahay in looga daydo oo lagu raaco oo jidka ay jidaysay ee wanaagsanaa ilaahay raalliga ka ahaa oo ahaa in dadka gargaarka u baahan gargaarka u baahan yihiin oo lacag la-aana la siiyo in dadka loo gurmado oo wax loo qabto intaba arrin fiican bay xaawa ka tagtay allahu naxariistee waxaan rajaynaynaa in ay noqon doonto looga deedo hooyo wanaagsan dakhtar wanaagsan samafalo wanaagsan ee allahu naxariisto doctor maxamed maxamuud fuji oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan